wallahi howlgalkii horeeto xamaasad ayuu lahaa dadka soomaaliyeed oo dhanna waana wada danaynaya waana ku wada juriye hadda kan waxay u muuqataa dowladda keliya inuu ku jirto kawarqabka dadka iyo una uu aada u liito iyo markii hore de xildhibaanada dhanaa ku jiray odayaasha qabailkaa ku jiray ganacsatada ku jirtay civil society ku jirtay diasporaa ku jirtay wax oo aad loo danaynayo oo dal iyo dabadba lagu jiro ayuu ahaa kan marka xoogaa little bit hoos dhac weyn ayaa ku yimaaday buunbuunintiisii iyo kawarqabkii dadka soomaaliyada dibadda jooga iyo kuwa muqdisho jooga ay ka warqabeen aad uu hooseeya ka qaybgalka qabaa'ilku waa hooseeya wixii wax hadda dowladda loogu sameey ayay u eg tahay factorka ugu weyn ee dagaalkan guushiisa keenana wuxuu ahaa in shacabka iyo shabaab layska hor keeno dagaalka marka maalintii dowladda liidka ay qaadanaysana dib u dhacyo iyo jabaa ka yimaada maalinta dadka uu hogaaminayana horumar iyo guulaa ka yimaada marka waxaa u malaysaa componentigii la hor dhigi lahaa aa la daba dhigooya ama ahmiyaddii la rabay in la siiyo qabaa'ilka iyo deegaanada iyo stateska la siiya ayaa lahoos dhigooyaa waxaa kor loo qaadayaa ii sheegeen tii ciidanka sida muuqatana horumar weyn waa laga gaari laya marka waxay kula tahay beelaha iyo dadka deegaanku sidii hore inaysan uga qayb qaadan doonin howlgalkan
shabeellada dhexe ka baxay oo hiiraan ka baxay deegaanadii dad dadka deegaanadaa oo la gaaray oo galmudug sidii la rabay ugama qayb qaadanaan inay diidan yihiin maahana malaha abaabulka iyo dhiirigelinta iyo culayska ay dowladdu saarayso dadka ama gacanta la siina ayaa hoos u dhacday waa garta marka lahaanshaha dadka deegaanka ee hawsha socota waa muhiim saasaad leedahay waa muhiim meeshan horta askartan waa joogi jirtay diyuuradahana waa joogi jireen danab waa joogi jirtay gorgor waa joogi jirtay wax walba waa joogi jireen waxa soo kordhay waa doorka dadka askartuna keligeed ma guulaysan karto dadkuna keligeed ma guulaysan karaan waxa soo baxay marka la wada socda ayaa la guulaysanayaa meesha marka waxaa timid wax laleeyahay isla isla jaanqaad oo dadweynihii deegaanka beeshii caalamka oo ka soo qabo sabortiga turkida kan amerikaanka iyo kuwo kaleeto fara badan iyo ciidankii dowladda isla jaan qaaday haddii one componenty maqan tahana inta kale ma guulaysan karto ka waran baaqan loo jeediyey waddamada deriska inay ciidamo soo diraan iyaguna ay aqbaleen sida ay dowladdu sheegtay sideed u aragtaa ciidamadaas waddamada deriska laha soomaaliya xuduudda laleh qof kastoo dhagax nagula tuuraa al-shabaab annaga waa soo dhaweynaynaa dagaalka shabaab waa terrorism waa waa tareed caalami ah waa khatar caalami ah waa khatar rijinka ah oo oo gobolka ah waa khatar soomaaliya ah bacdamaa uusan noo qaas ahayn oo khatarta uu nagu haayo annaga shabaab ka badan uu ku haayo dowladaha deriska ee caalamkaaba in gacan nala ka siiyo oo nakala qayb qaato oo nalaka ceeb jaro waa soo dhaweynaynaa